bsm illahi الرحman الرaxim alxamdu lilah wkafى wsalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacdah su-aalihii ayaynu iska gudgeli doonaa insha allahu tacaala su-aasha ugu horeysa ee layna soo weydiiyey waxa weeyaan maxay diinta islaamku ka qabtaa marka meydka la qaadaayo ee guriga laga qaadaayo in saddex goor la qaado oo haddana la dhigo arrintaasi sharciga islaamku muxuu ka qabaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi iddiin kulley su-aashaas waxay ka soo baxday duruustii axkaamta janaasada ee kitaabka fiqiga aynu ku qaadanay marka waxaynu tilmaanay diintu inay maamusho dadka intay nool yihiin iyo marka ay dhintaanba qofka sida loo aasayaa marka waa inay noqoto iyo sida loo qaadayaaba si waafaqsan sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam markaa sunada rasuulka kumay soo aroorin ama jiro xadiis saxiixa oo tilmaamayo janaasada marka la qaadaayo in saddex jeer inta dhulka laga qaado haddana la dhigo marka arrintaas samaynteedu in cibaado ahaan loo sameeyo walaa diinta ayay ka mid tahay mid jirta maaha wallahu aclam
su-aasha kale su-aasha labaad layna soo weydiiyey waxa weeyaan qofka wuxuu hi haddii aan tukado aniga oo bilaa weyse ah dabeetana salaaddii sidaa aan ku dhamaysto salaada markaan ka baxana aan xasuusto inaan bilaa weyse ku tukaday salaadaan miyaan soo celinaya
nacam waa su-aal jawaabteedu ay iska caddahay waan umalaynayaa qofku haddii bilaa weyse uu ku tukado salaadiisa waxaa ka maqan shardi ka mida shuruudi salaada ee rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa yaqbal allahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo hadduu weysasado ilaa uu weysaysanayo waxaa kaloo rasuulku yihi sal alay wasalam laa tuqbalu salaatu bikayri tahuur lama aqbalayo salaad tahaaro la-aan lagu tukaday markaa qofka ilaabay tahaaradii ee sidaa salaada ku tukaday waxa waajibkua inuu tahaaro qaato o weysaysto kadibna salaadii waxa weeyaan uu tukado waayo taa hore ma aanay ansixin kana gudi mayso wallahu aclam
su-aasha saddexaad ee layna soo weydiiye waxa weeyaan waxaa layna amray khudbadda dhexdeeda in la aamuso haddaba haddii khabiibku uu nebiga soo qaado ma lagu salliyaya
masaladaa kolley waa masalo hore aynu uga hadalnay oo duruufta dhexeeda aynu kaga hadalnay waxaa la amray dadku in marka ay maalinta jimcaha masaajidka yimaadaan khudbaddu ay socoto inay aamusaan oo ay dhegaystaan waxaana rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam sida imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey idaa qulta lisaaxibika ansit walimaamu yaktub faqad lagawt haddii qofkaas dhinac fadhidaan aad ku tidhaahdo aamus maalinta jimcaha iyadoo imaamkiina uu khudbadaynaayo laqwi baad ku hadashay laqwigana waxaa looga jeedaa waa hadalka baatilka ilaahay subxaana watacaala aanu ogolayna raalli aanu ka ahayn waxaanaynu ogsoonahay qofka hadlaya iyadoo khudbaddii ay socoto arrin khaldan oo munkara ayuu ku dhacay munkarka caynkaasiya inaad u diidda ayaa adigana laguu diiday oo aada hadasho aad tidhaahdo waar aamus markaa taasi waxa ay tusinaysaa guud ahaan intaa khudbaddu ay socoto qofka inaan loo ogolayn hadal oo dhan ama salaanu ka jawaabo ha noqoto ama inuu hindhiso alxamdu lilah u yidhaahdo ha noqoto ama mid hindhiso alxamdu lilah yidhi inuu duceeyo ha noqoto ama asalaatu cala nabiyi sala allahu alayh wasalam ha noqoto marka wixii sugi kara hadallada caynkaasiya qofku wuxuu odhanayaa marka khudbaddu ay dhammaato tusaale ahaan rasuulka oo kale sala allahu alayh wasalam khudbaddu marka ay dhammaato ayuu ku salliyayaa haddii uu hindhisay intaa khudbaddu ay socotay khudbaddu markay dhammaato alxamdu lilah odhanaya haddii qof hindhiso alxamdu lilah yidhi uu jirana khudbaddu markay dhammaato ayuu u ducaynaya odhanaya yarxamuka allah wixii qofka aan sugahayne munkara sida qofkaa hadlaayo oo kale iyadoo khudbaddu ay socoto iyo salaantii oo kale iyagana waxa uu kaga jawaabayaa bilishaara cabdillahi ibni cumar waxaa ka sugnaatay radia allahu canh inuu arkay nin hadlaayo ba khudbadda ay socoto kadib siniin yar buu ku tuuray oo uu ku soo jeedinaayo markii uu soo jeestayna intuu af kastoo isu qabtay ama afka gacanta uu saaray ayaa wuxuu u tilmaamay inuu aamuso afka kama hadal marka salaanta oo kalena radinteeda haddii lagu salaamo ama jawaabteeda dib waa loo dhigi karaa oo rasuulka sala allahu alayh wasalam nin baa salaamay idoo rasuulku uu xaajo gudanayo rasuulku markii ugama jawaabin markuu xaajadiisii dhammaystay ee uu gebagabaystay ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uga jawaabay marka haddii lagu salaamay oo khudbadii jimco ay socoto adhow ayaad ka jawaabi kartaa iyadana inaad bilishaara ama tilmaanka iga jawaabtaana lafteedu waa banaantay oo qofku isagoo tukanaya haddii la salaamo inuu hadlo lama ogola laakiin waxaa loo ogol yahay inuu ishaaro iyo tilmaan uu kaga jawaabo marka mar haddii la ogolaado salaadii adoo ku jira inaad salaantii ishaaro ama tilmaan aad kaga jawaabto marka khudbadu ay socotona arrintaasi waa banaanta marka masale waxaan kusoo ururinayaa hadaloo dhan lama ogola intaa khudbadu ay socoto wallahu aclam su-aasha kale waxay tahay ninbaa wuxuu leeyahay waxaad ka warantaa sheekh gabadh bishii rabadaan ay ku dhaaftay iyadoo uur leh tii kalena ay bishii rabadaan bishii bishii rabadaane kalena ay usoo gashay iyadoo duujinaysa ma sidii bixinaysaa mise way qallaynaysaa
masalada waxaan filayaa ama su-aashu inay idin caddaatay waa gabadh bishii ramadaan ay usoo gashay iyadoo xaamila markaa xamliga iyo uurka awgii u soomi weyday oo dee nafteedii u baqatay ama ilmaha yaree caloosha ay ku sido u baqatay ila haddii labadaa midnaba aanay u baqan waa qaadiratan cala asiyaam waa mid soomka karta oo awoodula inay soomto ayaa waajib ku ah waxaa dhacda buu leeyahy bishii kalena inay usoo gashay iyadoo ilmihii yaraa nuujinaysa macnaheedu wuxuu noqonayaa ilmihii yaraa haddii ay ka soomto waxa ay ka baqatay in ilmaha yar dhibaata ay soo gaadho marka dumarka caynkaasa gabadha xaamilka ama gabadha murdica ilma yar nuujinaysa awalan waxaa loo sharciyeeyey oo loo rukseeyey in bisha ramadaan ay iska afuri karaan sida xadiid anas bni malik alkacbi ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal in allaha wadaca shatra asalaati can ilmusaafir wasiyaama aw wasawma can alxaamil walmurdic rawaha abu daawuud wagayru ilaahay subxaana watacaala qofku marka uu socdaalo salaadii kala badh baa laga daayay oo salaadii afarta ahayd laba ragcadood ayuunbuu la imanayaa waajibkuu yahay duhurkii iyo casarkii iyo cishaaigii waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu ka daayey soomkii gabadhii xaamilka ahayd iyo tii murdica ahayd marka xadiidkaasi wuxuu tusinayaa inay afuraan in loo rukseeyo horta marka waxa isweydiin laha dhowtoole marka cudurdaarkii uu suulo oo gabadhi xaaladda caynkaasi ah taagdarada ay ka baxdo maxaa la gudboon waxa waajib ku ahaa soomka ah sidaa ku dhaafay inay qallayso mise fidya ayuunbay bixinaysaa fidyadana macnaheedu wuxuu noqonayaa inay quudiso maalin kastoo ay soomto miskiin oo hal mar uu ka dhargo waxa weeyaan ay siiso waa masalo kolley culimadu aada ay isugu khilaafaan madhabka u saxiixsanina madaahibta culimadu masaladan ay ku leeyihiin waa in gabadhaa fidye uun lagu leeyahay waana sida ay fatwoodeen saxaabadii rasuulku sida cabdillaahi bni cumar iyo cabdillaahi bni cabbaas cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama oga markaa gabadhaa xamli awgii u soomi kari weyday ama nuujin awgeed u soomi kari weyday waajibka saarani waa inay fidye bixiso oo maalin kastoo ay afurto bisha rabadaan ka mid a waa inay miskiin quudiso hal mar wax dhargiyo waa inay siiso intaa ayaa markaa waajibka uu kaga dhacayaa wax qadaaya ama qalaynana laguma lahaa sida saxiixa wallahu aclam su-aasha kale waxay tahay wuxuui waxaad ka warantahay sheekh haddii nin uu doono gabadh iyada oo raalli ka ah dabeetana weligeedii uu diido ama aabaheed muxuu samaynayaa
ilaahay subxaana watacaala masalada caynkaasi waa masale uu kaga hadlay fi lqur'aani alkariim oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray dadka dumarka mas-uulka ka ah haddii gabadhii nin gayaan u ahay uusoo geed fadhiisto oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli laga yahay inaanay u diidin oo gabadhii guur la-aan aanay bidin aanay badin rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi xadiis culimada qaarkood ay saxiixiyeen ida jaakum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuu hadduu idin yimaado hadduu idiin soo geed fadhiisto nin diintiisa iyo akhlaaqdiisu ay idin qancisay u guuriye buuhi rasuulku sala allahu alay wasalam haddaad u guurin weydeenna dee fitna ayaa dhici doonta oo guur la-aanta fitan fara badan baa ka dhaca ama ka dhasho oo zinada waxaa la yidhaahdaa inay faafto ay kamid tahay marka ama banaano ninku gabadha mas-uulka uu ka yahay haddii loo soo geed fadhiisto oo cid markaa diintooda iyo akhlaaqdooda raalli u kaya usoo geed fadhiistaan oo dee gabadhii lagu aamini karaa inuu u diidaa ma banaano haddii u diido sidaasi ay dhacdana xaakimka muslimkaa iyo qaadiga halkaa ka taliya ayaa gabadhaasi guurinaya oo bixinaya oo gabadhaasi markaa guur la-aan joogi mayso waayo diidmadiisu waa xaqdarra wey waa haddii aanay meesha jirin arrin markaa macquula oo dee sharciya amaba xagga akhlaaqda la xidhiidha ama xagga diinta ama xagga adduunyada la xidhiidha oo tusaale ahaan haddii ninka diintiisu aanay ku raali gelin oo yahay mid aan salaada tukan haddaad u diiddo gabadha weliga aad ka ahayd xaq baad u leedahay cid markaa u guurin kartaana ma jirto qaadi iyo cid kaleba isku daro haddii akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu aanu ku raali gelin markaasoo kalena waad u diidi kartaa dee xadiidka laftiisa ayaa laga fahmaya sidaasoo kale haddii ninku uu yahay nimaan gabadha mas-uuliyadeeda aan kasoo baxahayn oo dee cidlo dhigaya oo waajibkii hadhow toole xaggeeda kaga imanayay ama shareecada e u saartay aan kasoo baxayn hadduu yahay isagana waa loo diidi karaa oo rasuulkeena sala allahu alay wasalam faatima bintu qays markii ay la tashatay oo ay tidhi dhowr nin ayaa guuri weydiiyey mid waa mucaawiya midna waa abujahab ninka la idhaahdo midna waa usama ibnu zayd rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi ninka la idhaahdo mucaawiya waa sucluug wax allaala wuxuu ku siiye hadhow ku heli maayo waa nin faqiiro waxba aan haysan abujahab ninka la idhaahdaana laa yadacu ilcasa can caatiqi waa nin dumarka aada u garaaca oo camal xun ama dabeecad xun ankixi usama ibn ibnu zayd waxaad guursataa usama ibnu zayd saxaabiga la yidhaahdo kadalika waxaa ka sugnaatay salafka qaarkood sida cali bin abi taalib oo kale radia allahu canh inuu dadka ku odhan jiray inanu dhalay ha u guurinino habliina ha iska siinina marka la dhao waayana wuxuu odhan jiray waa kasiiru talaaq gabadha waa waa meherinayaa wuu sii daynaya mid kaleu meherinayaa ilaa la tilmaamay dumar aada u fara badan oo boqolaal gaadhay inuu saa waxa weeyaan uu ku guursaday marka ninka aan gabadha lagu aamini karin isna waa loo diidi karaa marka meesha haddaanay jirin cudurdaar markaa sharciya oo maqbuula oo qofkaa u baneeyo gabadha inuu guurka u diido oo arrintu ay tahay un inuu qofkan iska diidan yahay oo tusaaleaan qabiil uu ku diidan yahay amaba se uu ku diidan yahay ninka nin taajiroo xoolo badan haysta ma aha ama sidiisaba uu u diidan yahay xaakimka muslimka ayaa arrintaa tadakul ku samaynaya oo soo faragelinaya isaga ayaana gabadha markaa bixinaya wallahu aclam
su-aasha kale ina soo weydiiya waxay tahay ma banaan tahay qofku inuu ku weysaysto suuliga marka uu meeranayo iyo marka kaleba
suuliga meesha lagu maydho amase lagu xaajo guto haddii qofku aanu xaajada lafteedii u fadhiin oo aanu dee godkii ku fadhiin oo uu joogo suuliga dhexdiisii uun banaankiisa uu ku jiro halkaa inuu la yimaado maydhasho sharciya tusaaleaan janaabadii dee u kaga maydho ila waa maydhasho sharciyo waajiba see weysaduna waajibay u tahay iyo inuu ku weysaysto labaduba waa banaaye oo rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim sida caaisha ay ka warantay bukhaari uu warinayo marka rasuulku janaabada uu ka maydho maydhashada janaabada uu ka maydhay ayuunbaa rasuulka weysena u ahayd oo meerashada qofku janaabo u ka maydhaa waa weyse iyo dheeraad wamaa kaana nabiyu sala allahu alay wasalam yatawadau bacda alqusli bay tihi caaisha maydhashada dabadeed rasuulku ma weysaysan jirin dee rasuulkana sala allahu alay wasalam meydhashadiisa iyo weysadaa isku dhex jiraa waxa ay dhici jireen ama uu samayn jiray isagoo dee xamaamka ku jira markaa taasi waxayna tusinaysaa inaanay dhibaato lahayn qofku xamaamka dhexdiisa inuu ku weysaysto wallahu aclam
su-aasha kale na soo weydiiya waxa weeyaan wuxuu i magaranaysa qofka noo soo qoray sheekh waxaad ka warantaa gabadh ayaa dhimatay iyada oo uur leh kadib markii ay umushay iyada iyo ilmihii sidee baa loo aasayaa mise ma lagu soo tukan karaa hal mar oo keliya salaad keliya ma ku ma ku wada filan tahay labadooda
waxaynu ka warnay duruustii axkaamu ljanaa'is markii aynu ka hadlaynay qadiyadda salaada masalaatu ljanaasa marka laga hadlaayo dhowr qof in hal mar lagu wada tukadaa inay bannaan tahay xataa waxaa ka sugnaaday cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu oo saxaabada rasuula ka mid ahaa rag iyo dumar janaasadood inuu hal mar ku wada tukaday oo markaa ragga uu isa soo xigsiiyey dumarkana xagga shisho uu mariyey sidaa ayaana yidhaahdaan in fara badan oo kamida fuqahadu raxmat ullahi caleyh marka dhibaatama lahaa gabadha iyo ilmaheeda yar hal mar in lagu wada tukado waxbaas iyo wax dhibaatay kuma jirto arrinta aasitaankana waxaynu ka warannay sida fiicani inay tahay in qof walba xabaal gooniya lagu aaso sidii la samayn jiray waktigii rasuulka sala allahu alay wasalam sida fiicani waa sidaa laakiin haddii laga gaadhsiin waayo ama laba xabaalood loo kala heli waayo ama dadka dhinta ay farabataan oo mid walba xabaal in loo qabaa culays ay noqonayso in xabaal lagu wada aasa waa banaanta waana sida uu sameeyey rasuulkeenu sala allahu alay wasalam shahaadadii uu xud markii uu aasayey laba ninba qabri buu gelinaya rasuulku sala allahu alay wasalam dadkana waa weydiinaya wuxuu lahaa ayuhum akharu akhdan lilqur'aan koodeebaa qur-aanka yaqaanay ka qur-aanka yaqaana marka ilka lagu horraysiinaayey ka kalena waa uu ku xigaay marka labadaa qof gabadha iyo ilmaheeda yar hal mar waa lagu wada tukan karaa qabri qurana waa lagu wada aasi karaa oo dhibaatoma laha wallahu aclam
su-aasha kale waxay tahay marka la weydiisanayo ama la meedhanayo jirka in aad gacanta marmarisaa ma waajibba mise maaha
meedhashada sharciga waxay tahay sida culimadu ay ku macneeyaan waa jarayaan lmaayi cala aljasad waa in biyihii jirka ay dul maraan oo jirka waxa weeyaan ay gaadhaan marka ma loo shardiyaa in gacanta la marmariyo dalkiga waxaa la dhaha ama duugitaan in la sameeyo mise haddii lagu shubo uno biyihii jirka ay gaadheen intaa ayaa ku filan qofkii arrinta maydhashada iyo weyse labada marka laga hadlaayo sida saxiixi waxay tahay madhabka shaaficiyaduna uu yahay gacan marmarintu inaanay waajib ahayn saa ogeed waxay idhaahdaan qofka haddii janaabo ay ku dhacdo dee meedhasha ay ku waajibtay oo intuu niyooday inuu janaabada ka maydho barkad uu quuso ama ceel uu quuso oo sidaa biyihii dee jirkiisa ay ku wada gaadhaan inta ayaa meedhashada ugu filan oo gacanta inuu ismarmariyaa waajib maaha bay yidhahdeen culimada shaaficiyadu raxmat ullahi caleyh waana sida rasuulku sala allahu alay wasalam uu sameeyo kaana yafiidu lmaa calaa jasadi biyaha inuu jirkiisa ku burqin jiray ama uu ku dul shuri jiray ayaa axaadiistu ay tilmaantay marka sida saxiixi waxay tahay maydhashada iyo weysada toona looma shardiyo in gacmaha la ismarmariyo shardigu wuxuu yahay un biyuhu inay jirkii ay gaadhaan laakiin haddii ay jiraan meelo jirka ka mid a oo biyuhu si kale aanay ku gaadhi karin ilaa in gacanta loola tago oo lagu xoqo mooyaane xaaladda caynkaasi waxa waajib noqonaysa in gacantii la mariyo markaasi lagu xoqo tusaalahaan qofku hadduu timo badan leeyahay oo kale waxaa laga yaabaa shubista biyaha dusha lagaga shubo oo quri inaanay biyihii aanay madaxa gaadhsiin ama diirka madaxa inaanay gaadhsiin marka xaaladaaso kale waxa waajib noqonaysa qofku inuu gacanta uu raaciyo oo farihiisii timaha uu dhexgeliyo saasoo kale haddii ay jiraan meelo laabatooyina oo biyuhu aanay si kale ku gaadhahayn in gacanta jirkii la marmariyo mooyaane waxa waajib noqonaysa meelaha in gacanta la mariyo laakiin meelaha biyuhu ay gaadhayaan iyadoon gacan aan la marin dulmaristaa biyuhu ay dul mareen ayaa qofka tahaaro ugu filan oo meedhashadii waajibka ahayd iyo tii sunnaha ahayd iyo weysadiiba sidaasi ayay kaga gudaysaa waalcilmu cinda allah
ma bannaan tahay qofku inuu ku safro ama uu ku dhoofo oo dibadaha ugu baxo magacaan magacii aabihii ahayn ama qabiil aan qabiilkiisii ahayn
rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim waa diiday qofku inuu ku abtirsado yacni aabbanimo uu sheegto qofaan nasab ahaan aan dhalin bal rasuulku sala allahu alay wasalam arrinta noocaasiya kufribuu ku tilmaamay kufrigaasina ma aha gaalnimadii diinta lagaga baxaayo qofku dee gaal uu ku noqonayay ee waxaa kufrigaa looga jeedaa qofkaasi wuxuu isu ekeysiiyey kuwii gaalada ahaa oo dhaqankooda u yeeshay ee gaaladii waktigii jaahiliga ee islaamka ka hor jiray ayaa lagu yaqaanay qofku intuu aabihii iska naco iyo nasabkiisa inuu aabbo kale uu ku abtirsado oo dee nasab kale uu sheegto markaa kufri marka lagu sheegayo waxaa looga jeedaa waa dembi weyn oo qofku uu uga ekaaday ama uu kala mid noqday kuwii waktigii jaahiliyada jiray ee kufaarta amabase gaalada ahaa markaa qofku hadduu si caadiya ugu abtirsadaba oo uu yidhaahdo aniga ninkaasi ayaa i dhalay oo aabbahaya arrinta noocaasi kabaairta iyo dembiyada waaweyn bay kamid tahay inuu ka toobad keenaana waa waajib saaran wey inuu qofku isagoo nafta ka sheegan arrinta caynkaasi warqaduu ku qorto oo hadhow toole marka la weydiiyo la yidhaahdo ina ayaa tahay uu idhaahdo ina hebel baa la yidhaahdaa arrinta caynkaasiya lafteedu mid banaan maaha waayo iyada lafteeda waa ku jirtaa qofkii oo dee ku abtirsaday nasabkiisi mid aan ahayn waxaa kaloo intaa dheer weliba inuu qofku dadkii beenuu u sheegaayo dee magaciisa magacaan ahayn oo dad kale ay leeyihiin ayuu sheeganaya marka ama dheef ha noqoto dheefku ma baneeyo beenta dhoofku beenta ma xalaaleeyo wixii shareecadu ay xaaraantimaysanoo dhoof xalaal ka dhigi maayo qofkana waxaa waajib ku ah inuu ilaahay subxaana watacaala uu ka baqdo oo haddii adduunye uu doonayo adduunyada si xalaala u raadiyo waayo rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waclamu anahu lan tamuuta nafsu xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaqu llaha waajmilu fi alab xadiidka imaamu axmed warinayo ogaada nafna dhiman mayso ilaa ay dhamaysato ajasheeda iyo risqi wixii loo qoray marka ilaahay ka baqdo risqiga sidaad u raadinaysaan wanaajiya macnaa si xalaala risqiga u raadiya marka calaa kulli xaal ma banaano qofku inuu been sheego si uu u dhoofo oo dadka waxa weeyaan magacan soomaaliyeed sheegta arrinta caynkaasiya khalad aada u fara badan ayay kaga jiraan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in si aada iyo aada u fool xun ay ku dhoofaan tan waxaa la odhan karaa kuwa ugu fudud bay kamid tahay inuu ninku sheegto aabihii magacaan ahayn uhaa ina hebel baare waxaa dhacda dadka qaarkood inay ku dhoofaan iyagoo walaashood yidhi waa xaaskaygii walaashada ay usoo dirta markaa waraaqo nin baa walaashi warqada usoo diraysaa uu ku dhoofo waxaana ay sheeganaysaa inuu ninkeedii yahay hadda waa walaashi waa arrin halisa caruur aanu dhalin buu qofku sheeganaya inuu dhalay sidaasoo kale dad aanay walaal ahayn buu odhanaya walaal ayaanu nahay kullaada waa kadib iyo dembi wey gaal iyo islaamkoona in been loo sheegaa waxa weeyaan mid banaan maaha marka arrinta noocaasi in laga digtoonaado weeye ilaahayna laga baqdo subxaana watacaala oo si habboon oo xalaala oo runa arsaaqada loo raadiyo qofnaynta ilaahay u qoray in ka badan cuni maayo meel kastoo uu tago iyo meel kastoo uu joogaba wallahu aclam
su-aasha kale ee lina soo weydiiyey waxay tahay waxaynu wada ogsoonnahay buuri qofka soo qoray su-aashu bismi illaahi wa calaa millati rasuuliillaahi in la odhanaayo marka qofka la dhigaayo luxudka ee iilka la dhigaayo haddaba ma waxa odhanayo uun bismi illaahi wa calaa millati rasuuliillaahi ma waxa odhanaayo uun inta iilka dhigaysa mise dadka meesha joogo o dhanbaba wada odhanaya
xadiidka rasuulka sala allahu alay wasalam ee masaladaa ka hadlayaa wuxuu tilmaamay dadka iilka dhigaya un inay odhanayaan marka sidaa xadiidku uu tilmaamay ayaa sharciga in la sameeyo oo dadka iilka dhigahaya ee dee ku raaridaaya kuwa dusha kasoo dhiibaaya iyo kuwa xabaasha dhexeeda ku jira inay dadkaasi ay yidhaahdaan inta kalena way aamusayaan oo dee asalku wuxua sida in badan aynu ka warannay marka janaasada la raaco iyo inta xabaasha dusheeda la joogaba in la aamusnaado iyadoo laga fikiraayo aakhiro iyo dhimashada iyo qabrigan iyo gebagabadii adduunyada iyo nolosheedu sida ay noqotay wallahu aclam
su-aasha kale waxay tahay waxaynu ognahay in ay dadku baasaystaan in cidiyaha la yska guro habeenkii marka arrintaasi wax sharciga meel kule ma tahay
arrintaa ku saabsan baasaysiga oo ah qofku in wakhtiyada qaarkood ama meelaha qaarkood ama dadka qaarkood ama xayawaanada qaarkood ama ficilada qaarkood marka uu arko amabase ay la soo gudboonaadaan usiraa balaaya kugu dhacaysa ama uus yidhaahdo arrintii aada u socotay suurto geli mayso oo ku guulaysan maysid tashaa-unka iyo baasaysiga noocaasi waa min umuuri iljaahiliya oo wixii jaahiliyada lagu yaqaanay ilaahay wuxuu ka warramay fircoon iyo qoladiisii in nebi muuse iyo dadkii muuminiinta ee rumeeye ay yidhaahdeen tatayarnaa bikum waanu idin baasaysanay oo balaayo iyo hoosmadoob ayaad qabtaanoo abaarahan iyo masaa'ibtan iyo waxaan oo dhan idinkaba idinkama isu horreyn idinka markii aad la timaadeen ee madhabkan aad la timaadeen iyo waxaanaad ku baaqaysaan ayunbaa musiibadan ay timi kadalika ilaahay qoomam kalena waa ka warramay oo rusushoodii sidaa ku yihi sida qowmu saalix oo kale kadalika asxaabu alqarya arrinta caynkaasiya insha allahu tacaala waxaan ku talagalsanay jimcaha soo socda ina khudbadeena ay noqoto waayo waxaynu ku jiraa bishii safar waxaana ay kamid tahay waktiyada dadku ay baasaystaan oo ay aaminsan yihiin dadka qaarkood inaan la safri karin inaan la guursan karin inaan la wada degi karin oo haddii arrimahaasi la sameeyo arrimahaasi aanay guul iyo najaax aanay ku dhammaan ahayn marka arrintan cidiyaha in habeenkii layska guro in la baasaysto oo la idhaahdo fakri ayaa arrinta noo noocaasi ay horkacaysaa arrinta lafteeduna baasaysiga jaahiliyadu ay samayn jireen ayuunbay ka mid tahay sideedabana arrintani waxay ka dhalatay qofka oo iimaankii uu rumaysnaa qadarka iyo qabuhu uu daciifay qofka oo ilaahay rabbinimadiisii rumaysnaantii uu rumaysnaa ay daciiftay qofku hadduu rumaysan yahay inuu ilaahay subxaana watacaala caalamkan uu maamulo wayudabiru lamra min alsamaai ila alard inuu ilaahay arrimaha ka soo xukumo xagga sare hadday faqri noqoto hadday hodantinimo noqoto hadday noqoto najaaxa iyo guusha arrimuhu ay ku dhammaanayaan haddii khasaare ay noqoto haddii qofka caqiidada noocaasi qalbigiisa ay ku weyn tahay wax allaale wuxuu baasaysanayaa ma jirto qof caqiidadaasi qalbigiisa aanay ku jirin ama ay daciifto mid liidata ay noqotay ayuunbaa makhluuqaad isaga ka liita ama lamida aamina ama ictiqaado inay wax keeni karaan dhibaato ay keeni karaan ama wanaag iyo khayr qofka inay ka celin karaan amabase inay usoo jiidi karaan marka arrinta caynkaasi arrimaha halista ayay ka mid tahay xaaladaha qaarkoodna kufriga gaalnimo ayaabay gaari kartaa insha allahu tacala waxaynu ku balbalaarin doonaa khudbada jimcee soo socoto ilaahayna gaarsiiye wallahu aclam
su-aasha kalena waxay tahay haddii la helo mayd engegay oo cidi isku jajabin laga helo meel banaana ma banaananaysaa in la jajabiyo lafihiisa oo dib layskugu jajabiyo si ay u fudubaato aasidiisa
waxaynu ku tilmaamay duruusteenna in rasuulkeenu sala allahu alay wasalam uu yihi kasru cadmi lmayit ka kasri xaya rawaaha abu daawuud qofka dhintay laftiisa in la jebiyaa waxay la mid tahay xukun ahaan isagoo nooloo laftiisa la jebiyo ayay la mid tahay markaa qofka nool dee lafihiisa in la jebiyaa ma banaana ilaa inay maslaxa iyo dani ay ugu jirta mooyaane oo tusaale ahaan qofkii haddii mar uu jabay dabeetana kabniinkii uu ka xumaaday haddii dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay arrintaa yaqaane khibradda il ay yidhaahdaan ha la jebiyo si fiican baa loo kabi karaaye dee qofka maslaxadiisa ayaa ku jirto waa la jebin karaa sidaasoo kale shareecadu haddii xaalad ay banaysay in laftiisa la jebiyona waa la jebin karaa oo kii tuugga ahaa ee waxaday gacanta marka laga jarayo dee taa waxaa ka dhalanaysa in laftiisii la jebiyo marka calaa kulli xaal qofkii dhintay laftiisana in lafihiisa la jebiyaa ma banaana ilaa in la aasa inay suurtogeli weydo mooyaane oo qofka xaaladiisu ay noqotay tusaale ahaan xaalad aan la aasi karin ilaa in laysku jajabiyo mooyaane marka in laysku jajabiyo dee maslaxadiisa ayaa ku jirta laakiin haddii la aasi karo oo tusaale haddii aynu arrintaa kusii cadayno haddii qofkii oo kala tawafay la helo dee waxaa suurtagala qabri ballaadhan oo layska dhex dhigo in loo qodo ama iil ha loo duwo ha loo ballaadhiyo amaba se waxa weeyaan qabaal jeexa loo sameeyo dee xabaasha dhexeeda ha loo jeexo laakiin haddii taasi ay suurto geli weydo oo meeshii aanay qodn ahayn tusaale ahaan oo qof isku jajabsan meel la dhigo mooyaane meel kale aan la qodi karin oo dee qofkii in layska daayo iyo in laysku jajabiyo sidaa lagu aaso ay soo istaagto dee qofka meydka maslaxadiisu waxa ay ku jirtaa xaaladda in la jebiyo oo dabeetana la aaso taasaana u dhaanta in banaanka lagaga tago waxaana xaaladda uu la mid noqonayaa kii noolaa ee la jebinaayey ee jebinta noocaasi ay keensatay maslaxadiis iyo dantiis wallahu aclam ma banaan tahay inaan israaciyo sunnaha cishaayiga iyo wuudkada oona tixiyaad qura ka wada dhexaysiiya
sunnaha cishaayiga ee raatibada cishaayiga ka dambeeya oo laba ragcadooda iyo witrigu laba salaadood bay kala yihiin xagga waktiga waa isku mid oo sunnaha waxaa la tukadaa salaada cishaayo marka laga baxo witriga waktigiisana wuxuu ka bilaabmaa marka salaada cishaayo laga baxo ilaa waagu uu baryayena waktigiisu waa joogaa laakiin isku wakti ha noqdaane waa laba salaadood oo kala duwan marka labadaas salaadood ee kala duwan ee tiradoodu ay kala duwan tahay xataa sifada loo tukanayo suuradaha la akriyayo rasuulku akrin jiray sala allahu alayh wasalam ay kala duwan yihiin in la yidhaahdo hal mar baan wada tukanayaa mid banaan maaha waa inaad witrigaagana gooni utukatid sunnaha cishaay ka dambeeyana waa inaad gooni utukatid oo aanad salaad qura iskaga dhigin wallahu aclam
su-aasha kale ina soo weydiiyey waxay tahay wuxuu ihi sheekh waxaad ka warantaa cawrada oo la taabtaa waysada ma jebisaa
waxaa ka soo arooray rasuulkeena calayhi afdal salaatu watasliim laba xadiid xadiid wuxuu leeyay man masa dakarahu falyatawada qofka xubintiisa taabtaa ha weysayso xadiid kalena wuxuu yidhi markii rasuulka sal alla alay waslam la weydiiyey inamaa huwa bidcatun minka dakarkaagu ama xubintaada taranka dee waa xubin kaa mida adiga oo jidhkaaga ka mid a oo xubnaha kale markaad taabato sida aanay waysadu kaaga jabahayn ayaa markaad isaga taabatana waysadu aanay kaaga jabahayn labadaa xadiid sa lasu laysu waafajinayo iyo suurada laysugu keenaayo culimadu hadal fara badan bay ku leeyihiin qowlka aan u arkay inuu yahay ka u xoog badan oo kole duruustan aynu ka sheegnay waa in labadaa xadiid laysku waafajiyo in la yidhaahdo taabashada la taabto xubintu waysada ma jabiso laakiin in laga weysaysto ayaa sunno ah waa mustaxaba wa huwa ikhtiyaaru sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah waalcilmu cinda allah
waxaad sheekh iga jaahil saartaa buli ninkana soo qoray warqadu waxaad sheekh iga jaahil saartaa ma ansaxaysaa salaad loo tukaday qabri xaggii
rasuulkeenu caleyhi afdal salaatu watasliim waa nahiyey ama waa diiday xabaalaha xaggooda in loo tukado laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha rawaahu muslim xabaalaha xabaalaha xaggooda ha u tukanina buri rasuulku sal alay slam salaada ula jeesanina ha kuna fadhiisanina markaa salaadaasi de waa salaad laysu diiday weeye cibaadana haddii ay tahay cibaado laysu diidayba dee ansixi mayso oo tusaale ahaan waa la nahiye waa la diiday maalinta ciidda in la soomo waa soom laysu diiday ansixi maayo in xabaalaha xaggooda loo tukadana waa la nahiye waa la diiday marka dee salaadaasi waa salaad laysu diidayba shay diintu ay kuu diidan tahay oo ilaahay aanu ogolayniba inuu noqdo cibaado ilaahay kuu dhaweynaysa oo ansaxaysa oo dee sugnaanaysa oo kaa gudaysa mid suurtagala maaha marka xabaasha qofku haddii u jiro masaafo la oranayo marka sidaa loo eego qofkani xabaasha xaggeedu u tukanaya oo salaadii waa kula dhawaaday oo xaggeeda ayuu u jeestay masaafada intaale qofku haddii u jiro salaadiisu ansixi mayso linahyi nabiyi sala allahu alay wasalam can dalik maadaama rasuulku salaadaa uu diidayba oo salaadaan laysu ogola inay tahay wallahu aclam
su-aasha kale waxay tahay waxaan leeyahay laba guri buudi labadaa guri way ii kiraysan yihiin markaa miyaa wax sakaa laygu leeyahay
waxaynu ka waranay darsigeenii u dambeeyey ee aynu kaga hadlaynay axkaamta zakada curuudu tijaara waxyaabaha iibka loo soo bandhigo ee laga ganacsanayo in kuwaa saka lagu leeyahay oo inta la qiimeeyo qiimuhu haddii nisaab uu noqdo ama sakagoysu noqdo sakada laga bixinayo sida looga bixinayona waa ka hadalay laakiin qofku mimtalakaadka uu leeyahay ama gurye ha noqoto ama gawaadi ha noqoto ama gaadiid kale ha noqoto ee kuwa uu ka baayac mushtaraaya aan ahayn haba kiraysnaadaan bee wax sakaa laguma laha lacagtii ka soo baxday kirada gaadhiga ama kirada guriga haddii qofku uu haysto oo isagoo hayo sanadi u soo wareego lacagtaasi ayaa waajibkuu yahay in sakada laga bixiyo laakiin gurigaa inta la qiimeeyo lama odhanayo waxa weyaan saka ayaa laga bixinaya ama gaadhigaa inta la qiimeeyo sakaa laga bixinaya la odhan maayo bal waxayna soo martay xataa aynu sheegnay markaynu ka hadlaynay xoolaha xoolaha nool inay u qaybsamaan kuwo foofa oo daaq taga kuwaa saka ayaa lagu leeyay iyo kuwa guriga fadhiya oo meel ku xaraysano halkaa lagu quudiyo kuwaana sako laguma lahabaynin qayb saddexaadna culimadu waxay ka dhigaan alcawaamil xoolaha shaqeeya waa dibidii dhulka lagu qodaayoo kale ama awrtii la kiraynaayey kuwa ayaan sako lagu lahaynba markaa culimadu ay tilmaameen markaa guryahan iyo gawaadhidan iyo kuwaasi ayay la mid yihiin oo wax sakaa guriga laftiisa iyo gaadhiga laftiisa laguma lahaa wallahu aclam
su-aasha kale waxay tahay ma banaan tahay inaan sakada siiyo inantayda oo aan waxba haysan oo faqiira ma banaanta oo sakadii maiga gudaysaa buuli
waa masale insha allahu tacaala aynu ka hadli doono marka aynu ka hadlayno ahlu zaka dadka zakada la siinaayo sakadu ay ku baxayso laakiin jawaabkoodan haddii aynu sii horaysiino ma jiro wax daliilo oo diidaayo qofku qaraabadiisa baahan fuqarada ama masaakiinta kamida dee kuwii lahi sakada siiyo sakada inuu siiyo wax diidaya ma jiro walow nafaqadooda iyo biilkoodu ha kuba waajibabeen waayo qofka ibni aadamka ay dee nafaqa iyo biil qura uma baahno xawaaij iyo baahiyo kale ayaa uu leeyahay kuwa in sakada la siiyo ayaana u fiican waayo waxay noqonaysaa qaraabo xidhiidhin ayay dhinac ka noqonaysaa dhinac kalena waxa ay noqonaysaa qofka sadaqa de ayay u tahay weliba waa sadaqo waajiba marka ninku inantiisii dadka fuqarada masaakiinta kamid ah oo markaa gaar ahaan nafaqadeeda iyo biilkeedu aanu ku waajibin tusaaleaan xaas iyo caruur leh sakada inuu siiyaa wax dhibaataa ma laha waana arrin fiican waalcilmu cinda allah
su-aasha kale waxay tahay ma banaan tahay marka uu imaamku akriyo suurat laclaa ama suuradda sabixisme la yidhaah ee uu dhameeyo in aan idhaahdo calayhi salaam
sidaynu ogsoonahay baaraka allahu fiikum salaadu waa cibaado waa cibaado ka kooban hadallo iyo ficilo waxay ku bilaabmaan takbiir allahu akbar waxaana ay ku dhamaataa bitasliim salaama nafsi asalaamu calaykum inaad tidhaahdid salaada caynkaasi iyo hadallada la odhanayo dhexdeeda iyo waxa ficil dhexdeeda lagu samaynayo waa cibaado waajibkuna waa in lagaga daydo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo rasuulku wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli se bukhaari warinayo xadiis malik ibnu xuweyri saad ya aragteen anigoo u tukanayo u tukada inagu maynu arag laakiin de sunadiisii baynu aragna oo axaadiistii sisaynaysa ee tilmaamaysay sidii rasuulku sal alay wasalam uu tukaday ayayna soo gaadhay oo kutubta inoogu qoran marka qofku maaha inuu yidhaha salaada dhexdeeda hadal aan rasuulka sala alla alay wasalam ka soo aroorin inuu salaada dhexdeeda yidhi walow hadal wanaagsan ba ha noqdo tusaale ahaan waxaa culimadu ay yidhaahdaan oo fuqahada shaaficiyadu ay yidhaahdaan haddii qofku isaga oo rukuucdii ku jira uu akriyo suurat lfaatixa salaadu way ka buraysaa bay yidhahdaan hadda wax kalemuu samayn isagoo rukuucsan ayuu akriyay suurat lfaatixa waa markay ka hadlayaan inaanay banaanayn in qur-aan la akriyo qofkoo rukuucsan ama sujuudsan oo rasuulkaa sal alay slam diiday qofku isagoo rukuucsan ama sujuudsan inuu qur-aan akriyo wax dee la akriyo qur-aan ka wanaagsanina ma jiro markaasa fuqahadu markay masaladaa sii sharaxayaan waxay leeyihiin fuqahaa shaaficiya haddii isagoo rukuucsan faatixada uu akriyo salaadu way ka buraysaa waayo faatixada in la akriyo waa rukun rukunkii qofku haddii uu raro meeshiisii meelaan ahayn uu geeyo wuxuu noqonayaa qof salaadii ku ziyaadiyey oo ku kordhiyey shay aan kamid ahayn oo arrintaana cabdan si ulakaca u sameeyey markaa salaadiisu waa buraysaa marka rasuulkeena sala allahu alayh wasalam suuradaha qaarkood waa ka soo aroortay oo waa ka sugnaatay qofku markuu dhameeyo ama salaad ha ku jiro ama yaanu ku jirine in eriyada qaarkood uu yidhaahdo sida suuradda waxa weeyaan la aqsum biyawmi alqiyaama qofku markuu dhameeyo marka uu akriyo aayadda u dambaysa alaysa dalika biqaadirin cala an yuxyiya almawta inuu yidhaha bala wa ana cala dalika min ashaahidiin iyadu way ansaxdo way sugnaatay taasoo kale waa la odhan karaa laakiin suurad kaleo rasuulka sala alla alay wasalam aanay ka soo aroorin inuu qofku kelmad kale uu ka daba yidhaahdo inuu ka daba yidhaahdo maaha markaa suuratu sabixisma rabbika lacla marka la dhameeyo in calayhima asalaam la yidhaahdaa rasuulka kamay soo aroorin dee qofku wuxuu akriyaa qur-aan fara badan oo nebiye lagu dhex sheegay markaa suuradaha kalena markaynu akrino ee nebiyada magacooda aynu soo maro kuma sallimee tan maxaynu ugu gooni yeelay iyadoo rasuulkana sal alay slam aan ka sugnaan marka suuratu halataa ka xadiid la akriyana allahuma xaasibna xisaaban yasiira ayaa dadka qaarkood ay yidhaahdaa mid rasuulka ka sugnaatay sala allahu alay wasalam maaha iyadoo sideedabana aanay ahayn qofku inuu ilaahay xisaab weydiisto ilaahay xisaabha weydiisanay inuu ku xisaabiyo ilahay waxa ad weydiistaa inuu ku asturo waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam sida xadiisu caaisha ku sugan fi lbukhaari man nuuqisha alxisaab cudib qofka la xisaabiye xisaabtiisii la baarbaaro waa la cadaabaa marka ilahay inuu ku asturo subxaana watacaala oo xisaabtaan shilin bishilin aan lagu xisaabin acmaashaadi iyo aqwaashaadi ilaahay subxaana watacaala weydiiso marka sideedaba iyadoon soo aroorin ayaa haddana arrinta labaada ku jirta waxay tahay qofkii oo ilaahay weydiisanayo in ilaahay subxaana watacaala uu xisaabiyo marka labadaas suuradood midna hadallada in laga daba yidhaahdaa mid rasuulkeena sala allahu alay wasalam ka sugnaatay maaha waxaa rasuulkeena sala allahu alay wasalam ka sugnaatay oo soo aroortay qofku markuu soo maro aayad cadaab lagu sheegay inuu ilaahay ka magan galo basi waa mid waarida waxaa kaloo soo aroortay iyaduna sidaas oo kale marka wuu soo maro qofku qofku markuu soo maro aayad janno lagu sheegay iyo naciimna inuu ilaahay subxaana watacaala weydiisto sida ku sugan xadiidu xudayfa ibnulyamaan bukhaari iyo muslim ba ay weriyeen la islagamana qiyaas qaadan karo lama odhan karo mar haddii salaada dhexeed ilaahay jannadii lagu weydiisanayo naartina lagaga magan gelaayo dee ambiyadana ha lagu saliyo xisaab fududna ilaahay la weydiisto waayo inagu waxa aynu nahay kuwa ilaahay ku adoonsaday inay nebi maxamed sala alla alay wasalam ay ku daydaan nebi maxamed ilaahay janno waa weydiistay ilaahay salaada dhexdeeda naarna waa ka magan galay laakiin ma soo aroorin suuradaasa bixisma iyo halataaka xadiid hadallada aynu ka dambaysiiyey suuratu watiin oo dhinaca beri laynaga weydiinaya iyadoo lafteedana xadiid baa kusoo hor lakin xadiidku xadiid sugnaaday maaha kuwa ayaa marka ay la xukun tahay qofka doonayo masaaisha inuu ku dul istaago ha u noqdo kitaabka tamaam almina fi tacliiqi cala fiqi suna lilcalaama maxamed naasir اdiin اlalbani raximah llahu tacaala wallahu aclam
su-aasha kale waxay tahay haddii ilmo uu dhinto isaga oo sagaalkii bilood u dhammaystirmeen oo uu soo dhasho isaga oo meyd ah miyuu u shafeeco qaadayaa labadiisii waalid
hore ayaan u malaynayaa su-aashaas inay noo soo martay jawaabteeduna waxay tahay si kooban oo urursan haddii ilmuhu uu gaadho xaaladii nafta lagu afuufaayey waana marka afar bilood ay u dhammaystirmaan uu noqdo qof naftii inta lagu afuufay haddana naftii dib ay uga baxday ama caloosha hooyadii isagoo ku jiro nafta ha ka baxdo ama isagoo soo baxayba ha ka baxdee waa sakiir baa la odhanaya waa ilmo waana sakiir marka kuwa u shafeeco qaadayo waalidkood waa ku jira isaguna waalcilmu cinda allah
su-aasha kale ee laga soo weydiiye waxa weeyaan haddii ay weysadii iga jabto oo ay neef iga timaado anigoo salaadii ku jira salaadii miyaan ka baxayaa mise markaan imaamka la dhameeyaan dib uusoo celin doonaa
ma banaano qofka muslimka ahi inuu sii wado salaad dahaaradeedii ay jabtay arrinta caynkaasiya heer halisa ayay gaadhsiiyaan fuqahada qaarkood fuqahada xanafiyada oo kale meel adag bay ka taagan yihiin oo waxay yidhaahdaan waaba gaaloobayaaba qofka tahaaro la-aan ogaan ugu tukada marka inagu waa gaaloobaya odhan mayno laakiin qofku waa ku dambaabaya inuu ilaahay subxaana watacaala la hortaagnaado salaad tahaaradeedu ay jabtay waajib waxaa ku ah qofka salaada marka tahaaradeedu ay jabto inuu salaadaas uu ka baxo waxa weeyaan tahaaradiisii uu soo hagaajisto kadibna salaadii uu tukado waalcilmu cinda allah
wuxuu yihi sheekh waxaad ka warantaa ma jamcin karaa ma kulmin karaa maydhiga janaabada iyo maydhiga jimcaha mar keliya
sidaaynu duruusta ku soo maray maydhashada jumcuhu waa sunne waajib maaha waana sida waxa weyaan madhabku uu yahay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam kama fi xadiidi samura ibni jundub man tawadaca yowma aljumuca fa biha wanacimat waman iktasala falguslu afdal qofka maalinta jimcaha soo weysaysta waysadaasi yani waa wanaagsan tahay qofka maydhana maydhashada ayaa afdala marka xadiidkaasi kale waxaa laga qaatay iyo axaadiid kaloo tilmaamtay fadliga waliba qofka soo weysaysta oo kadib jimcihii yimaada inaan maydhashada jimcuhu aanay waajib ahayn baa laga qaatay sidaasi ayaa duruusteena aynu ku sheegnay laakiin waxaynu tilmaannay in xaaladaha qaarkood qofka maydhashada jimcuhu waajib ay ku noqonayso waa xaaladda qofku uu leeyahay rawaaix kariiha ur aada u dhib badan qofka haddii ay ka soo baxayso oo urtiisaasi dadkii ay dhibayso xaaladda caynkaasi waajib waxa ku ah qofku inuu soo maydho waayo ma dhanaano qofka muslimka ahay dadka muslimiinta inuu dhibeeyo inuu dhibo oo xaqdarro waxa weeyaan uu ku dhibo malaa'igta laftoodiina qofku waa dhibaya oo rasuulku wuxu uhi ina almalaa'ikata ta'addaa mima yata'addaa minhu banu aadam malaa'igta waxa ay dhibsadaan waxa bani aadamka laftooda ay dhibsadaan marka xaaladaa qofku maydhashada ay ku waajibtay haddii janaabo qofka lagu leeyahay laba maydhasho oo mid waliba waajib ay tahay in la israaciyo ma aha se saxaabada qaarkoodna ka sugnaatay waa in mid walba goonideeda loola yimaado laakiin haddii qofka maydhashada jimcuhu aanay waajib ku ahayn oo xaaladii caadiga ahayd uu ku sugan yahay dee urqadmuuni aanay kasoo baxahayn oo maydhashadu sunno un ay u tahay maydhashadaa sunnada ah maydhashadii janaabadee waajibka ahayd waa la hoosgelin karaa hal maydhasho ayaana labada qofka kaga fillaan karta waalcilmu cinda allah
su-aasha kale ee laydin soo weydiiyey waxay tahay sheekh waxaad ka warantaa buu ihi haddii qofku markuu imaamka la tukanayo uu imaamkii ka hor rukuuco ama ka hor sujuudo ama ka dambeeyo in badan xukunkeedu arrintaa maxay noqonaysaa
sida rasuulkeenu sala allahu alay wasalam uu tilmaamay imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo oo haddii dee qof waliba markuu doono uu iska sujuudayo markuu doono iska rukuucayo markuu doono uu iska istaagayo oo intuu doono imaamka uu ka dambaynayo dee qof waliba gooniyaha isaga tukabaa la odhan la laakiin salaaddii in la nidaamiyo oo imaamkaasi lagu daydo ayaa loo sharciyeeyey imaamadaba oo rasuulku wuxu uhi sala alay wasalam inama jucila alimaam liyutama bih imaamka waxaa loo sharciyeeyey in lagu daydo marka ma banaano laba arrimoodba imaamki in laga horeeya ma banaana oo qofka imaamka ka hor sujuudaya ama ka hor rukuucaya waa khaldan yahay imaamkii saas oo kale in laga dambeeyana oo qofku uu iskaga hadha iyaduna mid banaan maaha waajibku waxa weeyaan in imaamkii qofku isagoo daba socda oo aan kana horeyn in badanna aan ka hadhahayn inuu ku daydo taana waa sheegnay suuradeeda oo suurada saxdii waxay noqonaysaa imaamku rukunka adigu aad ku jirta mooyaane kii kale markuu galo ee aada hubsato inuu galay ayay tahay adiguna inaad ka daba tagto tusaale ahaan imaamkii waa taagnaa intuu rukuucdii kasoo toosay wuxuu u hoobtay ama u daadegay inuu sujuudo marka aada hubsatay inuu sujuuddii uu galay ufoodii dhulka uu dhigay markaas waa inaad soo foorarsato laakiin imaamkii oo weli dhexda sii socda oo rukunkii horena ka tegey kii ka dambeeyena weli aan gelin inaad ka daba tagto maaha saa awgeed ba wuxu uhi bara ibnu lcaazib xadiika xadiidka bukhaari muslimba ay warinayaan dhabarkayaga ma anaan soo qalloocin jirin ilaa aanu aragna rasuulka sala allahu alay wasalam oo sujuuday oo salaantiisa waxa weeyaan dhulka qabadsiiyey masalada kale markaa waxay tahay ee layna weydiiyey haddii haddaba qofkii uu khaldamo uu dembaabo oo imaamkii uu ka horeeyo uu ka dheereeyo adase uu iskaga hadho maxaa xukunkeedu uu noqonaya xukunkeedu wuxuu noqonaya horta qofkani waa aasib waa qof dembaabay ciqaab ilaahayna waa u bandhigay rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam ama yaksha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar aw suuratahu suurata ximaar miyaanu ka dhaqanahayn ka madaxiisa kor usoo qaadahaya iyadoo weli imaamkii uu rukuucsan yahay oo ka soo hortoosaya miyaanu ka dhaqanahayn madaxiisa madax dameer in loo bedelo ama suuradiisa iyo qaabkiisa in loo bedelo qaab waxa weeyaan dameer marka waciidka iyo goodiga noocaasi wuxuu tusinayaa arrintani inay tahay kabiira min alkabaa'ir dembiyada waaweyn inay ka mid tahay markaa qofkii tawbad ayaa ku waajiba salaadiisi xukunkeedu muxuu noqonayaa in badanoo fuqahada ka mida waxay idhahdaan qofkaa salaadiisu waa ay burto qofkaa imaamkii ku dayan waayey ee ogaan imaamkii uga horeeya ama ogaan waxa weyaan uga dambaynaya salaadiisu waa burta marka haddii aan la odhan xataa salaadiisu way burtay qofkaa fadligii salaatul-jamaaca uu ka helaayabaa meesha ka baxaaya ila waa tan itimaamkii ama kudayashadii imaamku waa tan go'day markii imaamkii uu ka uu ka horeeya ama se uu iskaga hadhay marka arrinta noocaasi waa in aada looga digtoonaado oo la iska ilaaliyo aadna loogu dadaalo waa socoshada imaamka siday saxaabadu ahaayeen weliba dadka safka hore ku jira iyaga waxa saaran waajib dadka dambe aan saarayn oo rasuulku sala allahu alay wasalam saxaabadiisa raggii horweynta ahaa waxa uu ku yidhi sala allahu alay wasalam itamu taqadamu wa'tamuu bi waliya'tama bikum man bacdakum war goor hore kaalaya oo anigay daba istaagoo igu dayda kuwa idinka dambeeyaana idinka haydinsiiya eegtaan marka dadka imaamka ku xiga waxa loo baahan yahay inay imaamka ay la socdaan oo imaamka xataa ay eegaan saxaabadu ridwaan ullahi calayhim iyagoo rasuula ku daba tukanaaya rasuulka sala allahu alay wasalam waa eegi jireen oo waa kuwa tilmaamay in salaada duhur rasuulku qur-aan uu akriyi jiray markii la weydiiyey sida aad ku garateenna waxay yidhaahdeen biduraabi lixyati rasuulka sal alay wasalam garhkiisa dhaqdhaqaaqa uu samaynayo aanu ku garanay inuu qur-aan akriyayo markaa rasuulka inay eegayeen ayaa taasi ay tilmaamaysaa amaba si ay tusinaysaa marka waa inay imaamka la socdaan ficilkiisa iyo dhawaaqiisaba dadka ka dambeeyana waxaa loo baahan yahay kuwan ka horeeya imaamka ka xiga inay eegtaan si salaadoodu si saxa ay ugu dhacdo waalcilmu cinda allah
su-aasha kale waxay tahay waxaynu ogsoonnahay buu yidhi in ay sunno tahay meydka marka lagu tukanaayo inuu imaamka dadka tukinaya ka istaago hadduu nin yahayna madaxa hadduu gabadh yahayna dhexda haddaba haddii imaamkii sidaa uu samayn waayo salaaddii miyay waxyeelaysaa
imaamkii dadka salaatul janaasa tukanaayey tukinaya ama janaasada ku tukanaayay sida anas bnu malik radia allahu canhu uu tilmaamay haddii qofka uu ku tukanayo meydkii nin uu yahay madaxa ayuu isaga beegayaa maalka madaxiisa ku beegana ku aadan ayuu istaagaya haddii ruux dumara uu yahayna halka dhexdeeda ku beegan arrinta caynkaasiise waajib maaha oo waa sunna uun marka haddii imaamkii uu ka tago ama qofkii janaasada ku tukanaayey salaatul janaasa arrinta caynkaasi waxba u noqon mayso oo dee sunno waxa la dhaha shayga qofku haddii ogaan uu uga tagaba cibaadadii aanu waxba u noqon ahayn laakiin waxa ka dhalanaya ay tahay un in qofkii ajar uu ku seego waalcilmu cinda allah
maxaa ay sheekh diintu ka qabtaa in marada qur-aanta hoos loo dhaafiyo shay sharciya ma tahay garh kasta in la xeeraa maxay diintu ka qabtaa
marada qur-aanta in hoos loo dhaafiyo marka laga hadlaayo dadku waxay u qaybsamayaan rag iyo dumar dumarka waxaa waajib ku ah inay marada qur-aanta hoos ay u dhaafiyaan oo rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim xadiidka umu catiya markii uu ragga ka waramay in maradooda qur-aanta aanay hoos u dhaafin dumarkii waxay yidhaahdeen dumarkii maxay ku samaynayaan haddaba maradoodii markaasuu rasuulku wuxuu yihi yurkiina shibran taaka waa inay hoos u dhigaan taaka dhudhunka bartankiisa ka bilaabmaysa markaasaa saxaabiyadaas waxaa rasuulka sala allahu alay wasalam ay ku tidhi idan tankashifu aqdaamuhuna haddii sidaa ay sameeyaan dumarka lugahoodii ayaa muuqan doona marka intaa in ka badan inay doonaysaa meesha ka muuqato markaasaa rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam idan yurkiina diraacan walaa yazidin dhudhun bay hoos u dhigayaan maxanaa dhudhunka bartankiisa ka bilaabma dhudhunka lugta bartankiisa dhudhun ka bilaabma ayaa hoos ay u dhigayaan intaa kanama kamana ziyaadinayaan oo intaa wixii ka ziyaadsanay dee waxay noqonaysaa maro qofkii dabarta oo uu ka socon kari waayo qofkii oo dee dhibaato mooyaane waxtar aanu lahayn marka xadiidka caynkaasiya wuxuu tilmaamay dumarkii iyagu inay marada qur-aanta hoos ka mariyaan oo lugahooda ay qariyaan inay waajib tahay ragga haddii aynu ka hadalno ragga muslimiinta uma banaana in maradoodu ama surwaal ha noqoto ama khamiis ha noqdo ama macaws ha noqoto ama go ay guntadeenba ha noqdee in qur-aanta ay ka hooseyso ma banaana waana hadalka rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wasalam uu yihi rasuulku wuxu uhi maa asfala min alkacbayn min alinzaari fa fi nnaar wixii kuraanta laga hoosaysiiyo oo guntiga ah qofkii sameeyey sidaa naarta ayuu ku gelaya arrintaas inay kabiira tahay dembi weyn inay tahay ayaa xadiidkaa laga qaadanaya haddii qofku intaa uu ku darsado in arrintan kibir iyo isla weyne ay u geynayso oo marada qur-aanta inuu ka sarraysiiyaba uu ka khashaafayo iyadoo sunadii rasuulka ah sala allahu alay ala alih wasalam qofkaa isaga cadaabkiisu intaa waa ka badanaya oo cadaabkiisu wuxuu noqonayaa in waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aanu eegin yowma alqiyaama oo ilaahay aanu la hadal oo cadaab uu xanuujiyana ula kulmo saxaabada rasuulkuna ridwaan ullahi calayhim arrinta caynkana xil weyn bay iska saari jireen oo cumar ibn khataab radia allahu canhu iyadoo dhaawac aada u weyn uu ku yaallo ayaa waxaa u soo galay nin dhalinyaraa oo guntigiisu dhulka uu xaadayo markaasaa cumar ibn khataab radia allahu canhu inankii markuu arkay hadda isagoo xaalad sakaraadba ku jira ayaa cumar wuxu yihi yabna akhi irfac izaarak fa inahu anqaa lifawbika wa asqaa lirabbik war inanka walaalkay u dhalayow ana nin muslimaan walaalnahaybaa ku dhalaye maradaada kor u qaad qur-aanta ka sarraysii waayo laba faa'iidaba arrinta noocaasi waa ku jira ta koowaad nadaafada maradaada ayaa sidaa ku jirta bal marxiska maradaada ayaa arrinta caynkaasiyo ku jira oo surwaalka haddii aada ilatay dee kabta hoosta uu ka maro oo isaga laftiisii kaba aad ka dhigato dee waxaa shakilaaana surwaalkaasi inuu maalmo yar ku googo-ayo israafna arrintaasi waa noqonaysaa oo xoole ilaahay kugu nicmeeyey ayaa aada googeyso aada ku israafto arrinta labaada laga faa'iidaya waxay tahay taqwada ayaa ku jirta bu ihi alla kacabsiga oo dee ilaahay baa nagu ado addoonsaday haddii rag aynu nahay maryaheenu inaanay qur-aanta ka hoosaynin marka ninka muslimka ah waajibka noocaasi ayaa la gudboon mana aha qofku inuu yidhaahdo waxa weeyaani anigu waxba ugama jeedo oo kibirna ugama jeedo isqaadqaadna ugama jeedo waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi waiyaaka waisbaal alizaar fainahu min almakhiila iska ilaali inaad guntigaaga qur-aanta ka hoosaysaninow waayo arrintaa lafteeda ayaaba kamida kibirka oo haddaanad kibir ahayn maxaa kuu diidaaya inaad sunada rasuulka sal alay wasalam aad ku dhaqanto oo maradaada qur-aanta waxa weeyaan ay ka sarrayso maxaa kuu diidaya kaa hortaagan bal dadka qaarkood inuu kibir u geynayo waaba iska caddahayba qofka dadka sunadaa ku dhaqma ku ceebeynaya odhanaya gunti gaabtiinan guntiga in la gaabsado waa min addiin amaba se odhanaya tusaalaan war mageel baad ka boodaysaa war mageel baad la joogtaa maxaad guntiga la gaabisa qofkaasi arrintan inuu ka khashaafayo wax liisa ay la tahay waaba iska caddahayba oo xadiidkaa rasuulka sala allahu alay wasalam uu soo gudageliyo dadka qaarkood waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan miyown lugahaygaan yaro qurux badnaynoo waan ku yaro qarinaya rasuulkeena sala allahu alay wasalam sida tabaraani fii mucjamihi uu ku warinaayo wuxuu arkay nin guntigiisa jiidaya faharwala ilayhi nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulku isagoo buculaynaya ayaa xaggiisa uusoo cararay dabeete rasuulku ninkii wuxuu ku yihi irfac izaarak waar guntigaaga kor u qaad markaasaa ninkii wuxuu yihi ina qadamaya haatayni tastaku wax kale sidan u samayn maaye lugahayda ayaa isqonfaaya oo waxaan leeyahay qallaafo markaa dee foolxumo aan dadka kaga qarinaya markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yihi irfac izaarak fa ina khalqa allahi kulahu xasan waar maradaada kor u qaad khalqiga ilaahay dhammaantii wada qurux badanyi ilaahay subxaana watacaala axsana taqwiim qaabka iyo habdhismeedka u wanaagsan ee u qurux badan ayuu ibni aadamka ilaahay subxaana watacaala u abuuray marka calaa kulli xaal uma banaano ragga waxa weeyaan muslimiinta inay maryahooda qur-aanta ay ka hoosaysiiyaan waana in nafta la xakameeyo oo hawadeeda laga reebo kollay naftu ma jecla arrimaha caynkaasiyo qofku haddii sida kale ula qabsaday markaas sabir baa loo baahanya xukunka caynkaasiyo sharciga lagu sabro arrinta garhka rasuulkeenu sala alla alay wasalam waa ka hadlay dadka qaa in badan oo kamidi qaab markaa caqlaaniya ayay ufikiraan maa waxan waa time muxuu macno leeyihi haddii la xiiro iyo haddii la daayo iyo maxaa maxaa ka macnaa maxay ta faa'ida ku jirtaa waa timo laakiin ilaahay baynu addoomo unahay meelaha qaarkood waxaa layna amray inaynu timaha xiirno oo cibaadadu waxa weeye timaha in la xiiro qofku markuu xajiyo ama uu cumraysto dee cibaadadu waa inuu timaha gaabiyo mar